بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isbahaysiga naato oo galay xaalad cusub maraykanka oo yareynaya joogitaankiisa ciidan ee qaaradda yurub haddaba halkee ayay u jihaysan doontaa washington donald trump oo markii ugu horraysay qadka teleefonka kula hadlay madaxweynaha venezuela nicolos maduro haddaba maxay dhinacyada u isdhaafsadeen jabaan oo isku diyaarinaysa dagaal lafajebis ah oo ay la gasho shiinaha iyo dhaqdhaqaaqyo militari oo ka socda bariga aasiya qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa iyadoo madaxweynaha maraykanka muddooyinkii lasoo dhaafay uu dadaallo xoogan ku bixinayay sidii loo soo gebagabayn lahaa dagaalka reer galbeedka ay kula jiraan ruushka ee ka socda yukrein ayaa dhanka kale isbahaysiga naato waxa uu galay xaalad cusub maraykanka ayaa yareynaya joogitaankiisa ciidan ee qaaradda yurub arrimahaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku faaqidaynaa xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta ugu horreyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa gaashaanbuurta nato oo gashay weji cusub iyo maraykanka oo yareeyey joogitaankiisii ciidan ee yurub haddaba halkee ayuu u jihaystay warbixin uu daabacay wargeeska bloomberg ayaa lagu sheegay in isbahaysiga nato waqti xaadirkan uu wajahayo marxalad cusub oo dhexda ka gelisay cabsi iyo hubanti la-aan xooggan kadib markii maraykanka uu bilaabay in hoos uu u dhigay joogitaankiisii ciidan ee qaaradda yurub halka taasi beddelkeedna uu u weecday dhanka aasiya waxay warbixintu tiri tallaabadan washington ay qaaday waxay dalalka yurub oo faransiisku ugu horreeya ku qasabtay in ay bilaabaan tababaro waaweyn oo ay isugu diyaarinayaan sidii ay keligood isku maarayn lahaayeen maraykankuna ay uga maarmi lahaayeen waxayna si gaar ah isugu diyaarinayaan in ay ka hortagaan weerarada uga iman kara dhanka ruushka taasoo majaladu ay tiri khubaro badan ay sheegayaan in aysan weli si buuxda u xamili karin dalalka yurub maraykanka la-aantii in ay ka hortagaan weerarada ruushka dholotus milatary oo lagu qabtay magaalada sanso ee dalka romania bishii nofembar ee lasoo dhaafay ayaa muujiyey waxaa laga filan kara mustaqbalka nato cutubyo ciidamo dhanka yurub ka socda oo uu faransiiska hogaaminaya ayaana lagu arkay dholotuskan waxaana goobta si buuxda uga marnaa maraykanka midanna waxay dunida u muujisay sida ay usii liicayso awooddii gaashaanbuurta nato waxaa xogta wargeeska oo sii socota lagu yidhi inkastoo lagu guulaystay difaaca dhanka dhulka haddana waxay u muuqataa in dalalka yurub aysan sinaba uga maarmin maraykanka marka laga hadlayo dhanka sirdoonka difaaca cirka weerarada masaafada fog leh iyo iskuduwidda weerarada dhanka hawada waxaa xogta oo sii socota lagu sheegayaa in dowladaha yurub ay hadda si gaar ah uga walaacsan yihiin muddada ay qaadan karta in ciidamo kale ay dhisaan si ay uga maarmaan maraykanka bloomberg oo soo xiganaya saraakiil milatary oo u dhashay dalka romania iyo khubaro kale ayaana sheegay in marka la eego xuduudaha kaabayaasha waddooyinka iyo gaadiidka militari ee ay haystaan dalalka yurub ay suuragal tahay in keliya ay isdifaacaan maalmo ama toddobaadyo waxay intaasi ka dambeeyana derbigooda lasoo jebin doono waxaa xusid mudan in maraykanku uu dibudhis ku sameeyey ciidamadii u joogay rumeniya bulgariya slovakiya iyo hungari waxaana middan dowladaha yurub si buuxda u dareensiisay in la joogo wakhtigii ay iyagu isku xilqaami lahaayeen in dhulkooda ay difaacdaan balse hogaamiyaasha qaaradda iyo majaladu tiri waxay middan si buuxda uga muujinayaan walaac xoogan dhanka kale waxaa xusid mudan in nuqsaantan ku timid gaashaanbuurta nato ay ku soo aaday xilli ruushku uu xoojinaya marba marka ka dambeysa weeraradiisa dhanka internetka iyo kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu adeegsanayo gudaha dalalka yurub waxaa gunaanadkii warbixinta lagu soo afmeeray oraah uu yidhi taliyaha ciidanka faransiiska generaal philip de mentenon kaasoona ahaa taariikhdu waxay u socotaa in maraykanku uu si tartiib tartiib ah uga sii jeestay yurub waana inaan innagu u diyaargarownaa middaas donald trump oo markii ugu horreysay qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha venezuela nicolas maduro haddaba maxay isdhaafsadeen dhinacyada wargeeska new york bost ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in madaxweynaha maraykanka donald trump uu markiisii ugu horreysay qadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa venezuela nicolas maduro wadahadalkan dhanka taleefanka ah ee dhex maray labada nin ayaa noqday mid si aad ah u kulul oo taabanaya dhinacyo kala duwan waxaana darafyadu isdhaafsadeen ayay saxiifaddu tiri fariimo kulul oo muujinaya sida marba marka ka dambeysa ay usii xoogeysanayso xiisadda ka dhexeysa venezuela iyo maraykanka warbixintu waxay sheegtay in maduro uu ka dalbaday trump ilaa laba shardi oo muhiim u ahaa waa midda koowaadee in loo daayay in uu sii maamulo ciidamada militariga venezuela uuna wareejin doono xilka madaxtinimo iyo midda labaad oo ah in la siiyo cafis caalami ah oo ka difaacaya dacwadaha iyo eedeymaha kala duwan ee loo soo jeediyey xukunkiisa balse trump ayaa si deg deg ah u diiday labadan shardi ee uu soo bandhigay maduro isagoona u sheegay in keliya ay u furan tahay hal waddo waana in dalka aad ka baxdo si aad u badbaadsata ayuu yidhi naftaada iyo midda qoyskaadaba waxaana sidaasi ku soo afmeermay gebi ahaanba wadahadalkii mid ka mid ah sanatarada maraykanka ayaa saxiifadda u sheegay in khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya maraykanka iyo venezuela uu durbadiiba sababay khasaare nafeed iyo mid dhaqaale oo aad u weyn wuxuuna tilmaamay in filasho loogu jiro dagaal ka daran midkii fiidnaam kadib guuldaradii uu ku soo idlaaday wadahadalkii dhex marayay madaxda xukuumadaha kala hogaamisa caracas iyo washington donald trump ayaa ku dhawaaqay in uu xiray gebi ahaanba hawada sare ee venezuela isagoona caddeeyey in maraakiib waaweyn oo dagaal oo maraykanka uu leeyahay in la geeyey xeebaha ku dhow venezuela waxaana meesha aanan ka marnayn maraakiibtaasina dusha sare ka saaran ayuu yidhi cutubyo ciidamada dhanka badda oo awood u leh in weeraro dhanka dhulka ah sidoo kale ay fuliyaan marba haddii ay gaaraan xeebaha venezuela jabaan miyay isku diyaarinaysaa dagaal lafajabis ah oo ay la gasho shiinaha maxaase kala socnaa dhaqdhaqaaqyada xooggan ee laga soo sheegaya dhanka bariga aasiya warbixin lagu daabacay majalada national interest ayaa lagu muujiyey xiisadaha sii lixaadsanaya ee ka taagan bariga aasiya kuwaas oo saxiifaddu ay tibaaxday in ay gaareen heer culus waxaa xogta majalada ugu horreyntii lagu bilaabay su-aal weyn ayay dhalisay tallaabooyinkii militari ee ay jabaan qaadaysay toddobaadyadii lasoo dhaafay waana jabaan miyay isku diyaarinaysaa dagaal weyn oo ay la gasho shiinaha waxaa warbixinta lagu sheegay in dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee jabaan ay sare u kiciyeen cabsida laga qabo dagaal weyn oo ka dhaca bariga aasiya xilli reer galbeedku ay u muuqdaan kuwa aanan diyaar u ahayn dagaal cusub gaar ahaan iyadoo maraykanku uu hoos u dhigay awooddiisii faragelinta dhanka dibadda haddaba haddii aan eegno tallaabada kicisay muranka xooggan ee militari ee u dhexeeya jabaan iyo shiinaha waa jabaan oo jasiiradda yunaguni oo aad ugu dhow taiwan ku daabushay cutubyo cusub oo ciidankeeda ah kuwaas oo ku hubaysan gantaalada difaaca cirka ee dhexdhexaadka ah iyo agab kale oo militari turkiyana waxay sheegtay in tallaabadan ay tahay oo keliya difaac loogu talagalay xoojinta ammaanka jasiiradaha koonfureed maadaama shiinuhu uu kordhinayo marba marka ka dambeysa ballaarintiisa awoodda militari ee gobolka laakiin beijing waxay u aragtay middan ayuu wargeysku yidhi arrin ay ka damacsan tahay tookiyo kicin militari oo toos ah qaybna ka ah qorshaha maraykanka iyo xulafadiisa aasiya ee lagu doonayo in lagu xanibo awoodda shiinaha ah waxaa xogta saxiifadda oo sii socota lagu sheegay in shiinuhu uu aaminsan yahay in wixii khatar gelin kara taiwan ay sidoo kale khatar ku yihiin amniga gudaha shiinaha halka tookiyana ay ka baqaysa in beijing ay taiwan u isticmaasho meel ay kaga xanibtay jabaan iyo jasiiradaha ku dhowdhow haddaba doodo kulul ayaa dhex maray ayuu wargeysku leeyahay labada dhinac waa tookiya iyo bijiine xiisadda ayaa cirka isku shareertay kadib markii jabaan ay ka jawaabtay digniin shiinuhu uu siiyey muwaadiniintiisa taasina waxaa ka dhalatay hadalla kulkulul oo ay jeedisay ra-iisul wasaaraha cusub ee jabaan oo waqti xaadirkan taageero xoogan u fidinaysa taiwan shiinuhuna waxa uu uga digay jabaan tallaabadan isagoona yidhi halis ayaad ku dambayn doontaan haddii aad faragelisaan arrimaha taiwan marka laga hadlayo dareenka maraykanka arrinkan uu ka qabay iyo khataraha uu ka filan karo waxa uu qoraaga warbixinta tibaaxayaa in maraykanka kadib markii ay burburtay istaraatiijiyadiisii waxa uu ugu yeeray la dagaalanka argagixisada iyo midii uu ku wajahayay xiisadda ukraine uu hadda u muuqda mid si aad ah u doonaya in dunida uu geliyo xaalad kale oo dagaal taasoo markan uu ka damacsan yahay in foodda ay geliso shiinaha balse damacaasi ayuu qoraagu sheegay inuusan marnaba u muuqan mid uu ku guulaysan doono waxa uuna yidhi haddii uu qarxo dagaal toos ah oo uu maraykanku shiinaha la gala ama haddii xitaa uu dhaco dagaal wakiilnimo oo maraykanka uu gadaal ka taagan yahay washington marnaba kuma guulaysan doonto waxaa gunaanadkii warbixinta lagu yidhi dhaqdhaqaaqa jabaan waa calaamad muujinaysa xiisadda sii laxaadsanaysa ee ka jirta bariga aasiya sidoo kale waa digniin muujinaysa sida dunida ay ugu dhowdahay xaalad gacanka hadal ah oo la saadaalinaya in ay noqon doonto dagaalka saddexaad ee dunida guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakeynaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
hagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afartanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo aad ku dhegaysataan silsiladda dhegaysiga dhigaalada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeennii toddobaadkii hore dhegaystayaal waxay inoo joogtay marka laga hadlayo guud ahaan nolosha dadka iyo dhammaan waxyaabaha ay dhulka ku qabanayaan waxay ku dhammaystirmayeen cibaadada uu qofku ku xaqiijinayo sababta uu adduunka u joogo waxayna xiriir la leeyihiin dareenkiisa adduunyo iyo kan aakhiro iyadoo aan la kala saarin toddobaadkanna halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonaa inshaa allah وأخلاق ذاك النبي الكريم sidaas ayay ahayd nolosha marka laga hadlayo dareenkii jiilkii hore ee muslimiinta wuxuuna ahaa waxa kulminayey noloshooda oo dhan sidoo kalena isku soo dumayey aragtidoodana midaynayay laa ilaaha ila allah fahamkeeda ballaaran ee xeesha dheer marka ay noqoto laa ilaaha ila allah caqiidada dhabta ah ee la yaqiinsan yahay kelinimada allaha sarreeya intaa kadibna ay ahaato iyada waxa lagu laasimayo manhajka nolosha ee ballaaran ee laga soo dejiyey xagga allaah si uu u hagaajiyo qaabsocodka nolosha qofka ee adduunyo si uu u gaaro booska xasiloon ee nabadgelyada ah ee aakhiro uu ku leeyahay markaas suurtagal ma ahan in la kala saaro arrinta diintan iyo arrimaha kale sidoo kale lama kala saari karo qaybaha kala duwan ee manhajka markii ay dadka jaahiliinta ah caabudi jireen ilaahyo kala duwan xitaa iyagoo dhahayay allaah waa rabbiga rabbiyaasha iyo inaysan iyaga u caabudaynin ilaahyada kale ilaa in ay u dhoweeyaan allaah ma ahane waxay ahayd noloshooda mid kala duwan oo aan midaysnayn sidoo kale ma ahayn kuwa rumaysan aakhiro sidaa darteed wax xidhiira kama dhexaynin adduunyo iyo aakhiro marka laga hadlayo caqligooda waxayna ahaayeen rabbiyada ay caabudayeen kuwa kala duwan sidaa darteed waxay ahaayeen cibaadooyinkoodu kuwa kala duwan oo kala qaybsan sanamyada waxaa la caabudayaa saacad qabiilkana saacad dhaqankii aabbayaasha iyo awowayaashana saacad baa la caabudayaa hawada iyo shahwaadkana saacad baa la caabudayaa ama iyagoo dhan baa la wada laakiin iyagoo uusan wax xiriir ah uga dhexaynin maanka ama isku xirnaan nolosha waxaa la noolaanayaa saacad saacad iyadoo aan wax hadaf iyo yool dhabah laga lahayn maadaama sidaa loo noolaanayo iyadoo la fiirinayo hawada markaa taagan oo aan la xisaabinaynin wixii ka soo hara maanta waa maalin qamro berina arrin baa jirta intaasi kadib kala tagsanaan ayuu noqday dabciga ay la goonida tahay jaahiliyaddaas sidaba ay ahaayeen jaahiliyadaha kale ee nolosha soo maray haba kala duwanaato darajooyinka kala qaybsanaantaas iyo muuqaalada jaahiliyaadka kala duwan ee taariikhda la soo arkay waxay rumaysay jaahiliyaddaas laa ilaaha ila allah markaas ayay noqotay uun kale uunkaasoo soo ururinaya wixii kala tegay si uu dib isugu mideeyo waxaa kulmay qabiiladii isdili jiray si ay u noqdaan ummad markii ugu horaysay noloshooda waxaana soo maray xilli allaah keliya uu tirin karo oo aysan awoodin midnimo sababtoo ah waxay weysanaayeen wixii ay ku kulmi lahaayeen waxaa kulmay jinsiyado luqado dhaqanno kala duwan waxayna wada noqdeen hal ummad taasoo ah qaab aan horey loo soo arkin oo aan lahayn wax loo dhigo taariikhda noloshii ayaa ku midowday midnimo lagu midaysan yahay meesha loo socdo mana aysan noqon in jidhkani uu keligii meel u socdo caqligana keligii uu meel u socdo ruuxdana ay keligeed meel u socoto dadka wuxuu allaah ku abuur midnimo isku xiran oo isku dhammaystiraysa taasoo qaybta qaybta kale aysan ka go'aynin noloshana aan loo maaraynaynin si kala tagsan laakiin wuxuu waayey ishaysashadii fitrada ku dhisnayd markii ay kala duwanaadeen ilaahyada sidoo kalena ay kala duwanaatay cibaadada markii allaah la caabuday cibaadada hal mid ayay noqotay waxaana kulmay wixii kala tagsanaa waxayna u soo noqdeen sidii uu allaah u umay midnimadaas isku keentay insaanka waxaa sidoo kale hal manhaj ku midoobay dhaqankii dadka mana jiro qof dhahaya maanta waa maalin qamro berina arrin baa dhacaysa marka waa maxay farqiga u dhexeeya maanta iyo shalay sidoo kale maanta ma ilaah ayay leedahay berina ma mid kale mise waa hal ilaah oo wada leh maanta shalay iyo dhammaan nolosha intaasi kadib waxaa midoobay midibadii iyo dhaqannadii kala duwanaa oo uu u nadaamiyo hal manhaj oo allaah uu soo dejiyey xaggiisana loola jeedo nolosha qofka mu'minkaah dhammaanteed waxay noqotay cunadiisa cabiddiisa wax miisaamiddiisa waxgadashadiisa iyo wax iibintiisaba salaaddiisa iyo shaqadiisa dagaalkiisa iyo nabaddiisa iyo wixii la mid ahba mid xagga allaah ku xukuman oo sharciga allaah ku midaysan waxaa xaaraan ah wixii uu allaah xarimay waxaana xalaal ah wixii uu allaah xalaaleeyey waxaana bannaan wixii uu allaah banneeyey waxaana la jeclaanayaa wuxuu allaah jeclaaday waxaana la dhibsanayaa wuxuu allaah dhibsaday intaa kadib meesha loo socdo ayaa hal meel noqotay si kasta oo ay arrimaha u kala duwanaadaan dhaqamadii oo dhanna waxaa lagu sumtay hal sumad haba kala duwanaato qaybaheeda astaanta laasimidda waxaa allah xaggiisa ka yimid taas ayaa noqotay sumadda guud ee qofka insaanka ah iyadoo intaa la fiirinayo waxaa midoobay waddadii adduunyo iyo tii aakhiro siday ku noqonayaan laba waddo oo kala tagsan tanna ma ilaah baa leh taasna mid kale ilaaha ku xukumaya nolosha adduunyo shareecadiisa ma isaga isla ilaaha xisaabinaya dadka qiyaamaha oo abaalmarinaya muxuu ku xisaabinayaa oo uu ku abaalmarinayaa miisaanka nolosha aakhiro ma ka duwan yahay miisaanka nolosha adduunyada shaqada la qabanayo ma waxay ahaanaysaa mid ku wanaagsan miisaanka adduunyo oo ku xun miisaanka aakhiro mise waxay ahaanaysaa mid ku xun miisaanka adduunka oo ku wanaagsan miisaanka aakhiro miyaysan isku miisaan iyo isku cabbir ahayn wixii adduunyo ku wanaagsanaa inuusan abaalkiisu wanaagga ahaanaynin aakhiro wixii adduunka shar ku ahaana miyuusan abaalkiisa aakhiro noqonaynin cadaab allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذِلَّةٌ ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم
marka la allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah mar kale qur-aanka waxaa ku soo arooray tilka xuduud ullah wman yutic illaha warasuulahu yudkhilhu jannatin tajrii min taxt تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
markale qur-aanka waxaa allah uu ku yidhi أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ۖ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب way tahay marka sidee loo kala saarayaa adduunyo iyo aakhiro oo ay u noqonayaan laba waddo oo kala duwan sidaas ma ahan waa hal waddo oo bilowgeedu adduunku yahay dhammaadkeeduna aakhira tahay waana waddo laba dhinac leh labadana way midaysan yihiin marka aakhira loo socdo labadaa dhinac mid ka mida waxaa maraya dadka camalkooda suuban yahay wuxuuna geynayaa jannada dhinaca kalena waxaa maraya dadka xunxun wuxuuna geynayaa cadaabta waana midda keliya oo aan u kala go'aynin adduunyo iyo aakhiro
الشباب اكتماها فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم
halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeenna afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى